ishacya cutubka labiyo lixdanaad jeer ay xaqnimadoodu sida nuur u soo dhalaasho oo ay badbaadadeeduna sida laambad baxaysa u soo dhalaasho anigoo siyoon daraaddeed aamuusi maayo oo innaba yeruusalaam daraaddeed nasan maayo oo qudhumuhu xaqnimadayday arki doonaan oo boqorrada oo dhalmuna sharaftayday arki doonaan oo waxaa lagu bixin doonaa magacaa cusub oo rabbiga afkiisu kugu magacaabi doono oo weliba waxaad gacanta rabbiga ku noqon doontaa taaj qurux ah iyo cigaal boqornimo mar dambe laguguma yeedhi doono tii la dayriyey oo dalkaagana mar dambe laguma yeedhi doono dhulka baaba'a ah laakiinse waxaa lagugu magacaabi doonaa xefsiba oo dalkaagana waxaa lagu magacaabi doonaa baacuula waayo rabbigu waa kugu farxaa oo dalkaagana waxaa lagu magacaabi doonaa beecula waayo rabbiguu kugu farxaa oo dalkaagana waa la guursan doonaa waayo sida barbaar inaan bikrad ah u guursado oo kale ayaa wiilashaadu kuu guursan doonaan oo sida ninkii aroos ahu uu aroosadda ugu farxo oo kale ayaa ilaahaagu kugu farxi doonaa yeruusalaamey derbiyadaada waxaan dul saaray waardiyayaal oo iyana habeen iyo maalin toona ma ay aamusi doonaan kuwiinna rabbiga xasuustow ha aamusina oo isaga ha nasanina jeeruu yeruusalaam dhiso oo ammaan dhulka kaga dhigo rabbigu wuxuu ku dhaartay gacantiisa midig iyo dhudhunkiisa xoogga badan oo yidhi hubaal mar dambe haruurkaaga cadawiyayaashaada ma aansiini doono inuu cunto u noqdo oo shisheeyeyaalna mar dambe ma ay cabi doonaan khamrigaagii aad ku hawshootay laakiinse kuwa ku soo urursaday ayaa cuni doona oo rabbiga ayaa aamini doonaan oo kuwii canabka soo urursaday ayaa barxadaha meeshayda quduuska ah khamriga ku cabbi doona dhex mara irdaha dhex mara oo dadka jidkii ka hagaajiya jidka weyn dhisa dhisa dhagaxyada ka wareejiya oo dadyowga calan u taaga bal eega rabbigu wuxuu tan iyo dhulka darafkiisa ku naadiyey oo yidhi magaalada siyoon waxaad ku tidhaahdaan bal eeg badbaadadaadii waa soo socotaaye bal eeg isagu abaalgudkiisii wuu wataa oo abaalmarintiisuna way ka soo horraysaa waxaa loogu yeedhi doonaa dadka quduuska ah iyo kuwa rabbigu soo furtay oo waxaa lagugu magacaabi doonaa tii la doondoonay iyo magaalo aan la dayrin